You're with SBS Radio.
xuska koob iyo labaatan sana guradii ka soo wareegatay markii la aasaasay puntland ii ayaa ka duwanaa kuwii la qaban jiray afartii sano ee lasoo dhaafay boqolaal ciidamo ah ayaa la mariyey gaadaka ciyaarna ku soo bandhigay marxadda caanka ay ku tahay magaalada garowe ee caasimadda puntland subaxnimadii hore ee kowda bisha agoosta habeennimadiina kulan ballaaran oo lagu qabtay aqalka madaxtooyada ee puntland ayaa laga jeediyey murti kala duwan suugaan qaybaha kala duwana iyo hadallo siyaasadeed oo la xiriiray markii la dhisay puntland waxyaabaha ilaa hadda laga faa'iiday kulanka oo hadallo kala duwan laga jeediyey madaxweynihii hore ee puntland islamarkaana ah senatar ka tirsan aqalka sare ee soomaaliya cabdiraxmaan faroole ayaa dhinacyada ugu baaqay waa dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada in lasoo afjaray khilaafaad ka ragaadiyey hanaanka dowladnimada ee soomaaliya ee khilaafkii ka dhismaay kismaayo ka samaysmay oo meel fog gaaray waxaa u qumay oo gale aqalka sar u ahaa go-aanna waa laga gaaray iyadoo go-aankaasu yaallo oo miiska saara laga wada hadlayay misna aqalka sare qayb kama ahayn inuu shirka fadhiyo marka damba laisu imaanayo aqalka sare waxaan rajaynayaa inuu ka mid noqdo waxaan rajaynayaa golaha shacabka iyo dowladaha xubinta ka ah dowlada federaalka ah arrintaasina inay qaataan xumadda federaalka xukuumadda federaalkana lagu soo cuslayo inay ka qayb galaan oo ay qaataan go-aanka golaha shacabka golaha aqalka sare usoo saaray si nabad loo gaaro si wixii la wadaagay si wanaagsan looga wada hadlo oo dalka hore loogu mariyo si iyadoo lamada reero nabada anaq la geeyayo doorashada soo socota la gaaro oo aan lina kala gadan oo kooxba meel loo kaxaysano dowlada shisheeye iyo dad dana gaarale inoo kala kaxaysa senatar abshir bukhaari oo ah gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka federaalka ee soomaaliya oo kulanka ka hadlaya bogaadiyey dhismaha puntland waxyaabaha laga dhaxlay iyo waxa ay tahay in soomaalidu ay ka barato horeyna loo socdo mudanayaal iyo marwooyin qaranka soomaaliyeed ee aynu maantahay aysanno wuxuu u baahan yahay in si dhab a loo wajaho caqabadaha ku horgudban si uu u hana qaado loogana gudbo marxaladda uu maanta dalku marayo si aan hore uga sii soconno halka maanta aynu taagannahay waxaan u baahannahay in aan codkeenna caqligeenna iyo cududeenna intaba inaynu midayno si aynu u dhammaystirno dastuurka dalka ee hadda kumeelgaarka ah uguna dhammaystirno si wada ogol ah inaynu f- ka shaqayno federaalaynta dalka maadaama federaalku yahay heshiiska siyaasadeed ee soomaalida cusub sugidda amniga dalka si aynu u ilaashanno gobonnimadeenna oo ay amni darradu maanta weeqisay madaxweynaha puntland siciid cabdilaahi deni oo kulanka khudbad dheer ka jeediyey waxa uu ku nuuxnuucsaday qaybaha muhiimka ah ee maamulkiisa maanta uu taabagelinayo waxaana kale oo uu soo qaaday arrimaha diblomaasi ama siyaasadeed ee gudaha soomaaliya dowladda puntland ee aan hoggaanka u hayaa waxay leedahay yoolal waaweyn oo ay tahay inay gaarto afarta sano iyo dhowrka bilood ee soo socda haddii alla idmo yoolka ugu weyn oo mudnaanta koowaad aan siinayay waa sugidda amniga iyo tayeynta xoog ciidan oo ay leedahay dowladda puntland kuna filan sugidda amniga gudaha puntland oo ay ugu horrayso ciribtirka argagixisada iyo ilaalinta xuduudaha bad iyo bir waxaa diyaarsan oo tababaradii u dhammaadeen muddadii aan hadda joognay kun iyo shan boqol oo boliis ah waxaa dhammaystirmay dayactar xeryaha daraawiishta laba ka mid ah waxaa iyadana la rajaynayaa laba kaleeto in dhowaan la bilaabi doono dhismahooda iyadoo ay dardar ku socoto kala hufka ciidanka iyo sare uqaadidda aqoontooda agabkooda iyo daryeelkooda waxaa ka mid ah yoolasha aan higsanayno kobcinta dhaqaalaha gaar ahaan dhismaha iyo horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha oo muddadii yareed ee aan joognay shaqooyin fiican nooga qabsoomeen annaga oo qorshaynayna in wakhti dhow ay bilaabmaan mashaariic waaweyn oo isugu jira dhismo iyo dayactir waddooyin halbowlo ah ballaarinta dekedda boosaaso dhismaha dekedda garacad marsooyin laga hirgeliyo magaalooyinka xeebaha dhismaha ayraboorka gaalkacayo iyo mashaariic kale oo halbowlo u ah kobaca dhaqaalaha puntland waxay dowladda xoogga saaraysaa sidii ay u horumarin lahayd ganacsiga iyo maalgashiga gudaha iyo dibadda waxaan ummadda soomaaliyeed ee caalamka ugu bishaaraynaynaa in ay puntland u furan tahay maalgashi iyo kafaaidaysi iyo kala faa'iidaysiga iyadoo taa la taabagelinayo ayaanu qabanaynaa shirweynaha maalgashiga puntland oo dhici doona bartamaha bisha sebteembar ee fooda nagu suhaysa waxaan kale oo ka mid ah yoolasha aan taabagelinayno adkaynta midnimada iyo wadajirka dadka reer puntland mudanayaan iyo marooyin waxaan ugu baaqayaa ummadda soomaaliyeed meel ay joogtaba inaynu ka wada shaqayno dowladnimadeenna wadajirkeenna iyo midnimadeenna soomaali waa soomaali soomaaliyana soomaali baa leh soomaaliya ha noolaato puntland ha noolaato soomaaliya ha israacdo gudoomiyaha baarlamaanka jamhuuriyadda federaaliga ee soomaaliya murse sheekh cabdiraxmaan oo kulanka soo xiray ayaa uga mahad celiyay puntland soo dhoweyntii loo sameeyey waxaana uu sheegay in hannaanka geedi socodka dalka uu yahay mid laga maarmaana dhinacyadoo dhanna inay qayb ka qaataan mudane madaxweyne iyo mudanayaasha sharafta leh waxaa inoo hor yaalla caqabado iyo rajooyin isku mid ah oo ay tahay inaan si wada jira u wajahno haddaba si aan ugu gudubno caqabadaha inoo hor yaalla islamarkaana aan uga wada faa'iidaysano fursadaha muhiimka ah ee maanta aan haysano waxaa waa in dhammaanteen ogolaanaa inaan u wada hoggaansanno dastuurka kumeelgaarka oo tilmaamaya in waddanka uu yahay jamhuuriyad federaal ah oo leh gobonnimo dimuqraadi ah islamarkaana ku dhisan matalaada dadweynaha waxaa muhiim ah in dhammaanteena ku dhisno aragtideena mustaqbalka dhammaystirka federaaleynta dalka iyo xoojinta xiriirka u dhexeeya dowladda federaalka iyo dowladaha xubninta ka ah sidoo kale waxaa hubaal ah in dowladda federaalka aysan shaqayn karin keligeeda maadaama dowladaha xubnaha ka ah ee dowladda federaalka ay yihiin kuwa adeega gaarsiiya shacabka ku nool deegaanadooda sidoo kale dowlad goboleedyada aysan keligood shaqayn karin maadaama ay hoos tagaan dowladda federaalka soomaaliya sida uu qabo dastuurka kumeel gaarka ee dalka arrimaha doorashooyinka soo socda ee laadakunlabaatankowda sida aada la socotaan guddoonka golaha shacabka wuxuu labaatankii julaay ee luulio labadii kun sagaal iyo tobankii magacaabay guddi kumeel gaar ah oo ka kooban shan iyo toban xubnood oo ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka si ay u soo diyaariyaan sharciga doorashooyinka qaranka maadaama goluhu mas-uuliyad ay ka saaran tahay diyaarinta sharciga doorashooyinka sida uu xeerinayo qodobka afartan iyo toddobaad ee dastuurka kumeel gaarka ah kulankii juu socday waxaa lasoo bandhigay suugaan kala gedisan ammaanka ayaana aada loo adkeeyey waxaan xuskan uu ku soo beegmaya iyadoo puntland iyo dowladda federaalk ee soomaaliya khilaaf siyaasadeed uu u dhexeeyo kaasoo gaaray halkii ugu sarraysay gadhowaanna bishii may uu fashilmay kulan puntland ay agaasintay oo u dhexeeya dowladda federaalk ee soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.